dalkiisa walaalaya hadda kolley sida aan kuu sheegay wax oo hadda oo baaritaan oo la sameeyey ma laho laakiin wiilka wiil dhaktar uu ahaa dhaktar yar oo hadda wadankiisa ushaqeynayo ahaa oo faamili yarna hadda yeeshay oo hadda uu wiil dhalay shaqadiisa u socday inuu umada soomaaliyeed uu ushaqeeyo oo maxay tahay inuu dadka badbaadiyo isagoo shaqadiisa usocda ayaa la hor istaagay ayaa la dilay maanta wax oo oo maxay tahay oo uu galay oo oo oo la dhihi karo shaksi ahaan asaga umada soomaaliyeed wuu ku sameeyey oo dalkiisa daacad ka dhigaysa ma jirto inkastoo qof kasta oo la dilay xaq darre ee tahay in layska dilo wuxuu yahaba ha ahaatee dhaktar iyo wuxuusan ahaynba laakiin asaga qof shaksi aho dhaktar buu ahaa oo umadaas maanta badbaadiyo oo shaqadiisa usocda u ahaa marka la dilaayo abaayo waa garta waxaad ii sheegtayna uu ahaa dhakhtar da-yar goormuu dhashay dhakhtar cadaawe wuxuu dhashay abaaye sideetan iyo afartii u dhashay sidaad sheegtay waa nin aada u daayar buu ahaa marka bal waxaad iga warantaa waxa uu qaban jiray ka sokow inuu dhakhtar ahaa uu dadka daweyn jiray bal shaqooyinkiisa waxaad nooga sheegi karto inta badan takhasusaadkiisa gaarka ah iyo dhinacyada ee shaqadiisa u badnayd wadankuu kusoo noqday markuu jaamacadiisa isla markiiba uu dhameeyey si volunteer ayu isbitaalada xamar oo dhan uu uga shaqeyn jiray hadda shaqadiisa ugu dambeyd wuxuu ka shaqeynaya maxay tahay isbitaalka yar oo madaxtooyada ku dhex taalo oo united arab emirates ay leeyihiin uu dhaktarka ahaa so he was a general hot wuxuu ahaa medical general ah hadda wuxuu qorshihiisa waxay ahayd inuu uu dibadda aado oo uu sameeyo his father training oo p h d ga ah si uu takhasus u sameeyo oo laakiin islamarkii wadanka uu ugu soo noqdo so qof wuxuu ahaa abadkiisa ku fikiraya sida wadanka maaragtay dadkiisa iyo badbaadadiisa inuu uga shaqeeyo qofkii agtiisa muhiimka aheed ay aheyd taasina fikirkiisa aheyd taasaana asaga ahaan ma arkin oo hamligiisa abadkiisa ay ku dhifneyd
waxbarashadiisa dhakhtarnimo xaguu kusoo qaatay wuxuu kusoo qaatay abaaye sudan then wuxuu aaday waddan kaneysan oo ukraine ayuu aaday kadib dan waddankii kusoo noqday waa garta waxaad ii sheegtay inuu ka dhex shaqayn jiray cisbital yar oo ku dhex yaala madaxtooyada cisbitalkaasi maxaa si gaara loogu qaban jiray haddaan si kale u dhigo bukaanada cisbitalkaasi yimaada loogu shaqayn jiray kuwa may ahaayeen so waxay ahaayeen isbitaal oo wuxuu ahaa oo oo oo general ah isbitaal oo guud oo maxay ta loogu talagalay calaa kulli xaal baarkin ugu muhiim ugu horeyn dadka dawladda u shaqeeyo dhaawacoodii iyo maxay tahay isbitaal oo dadka haysan dawladda ushaqeeya iyo dadka madaxtooyada ka shaqeeya isbitaal oo loogu talagalo ahaa dawladda oo u a e da ayaa sameysay marka dadkaasi haysan maxay tahay laga soo gudbana waxaa maxay tahay lagu daaweyn jira dadka maxay tahay wadanka jooga oo shacabka wadanka ah so wuxuu u furnaa labadaba dadka dawladda ushaqeeya dadka maxay tahay oo magaalada degan oo shacabka ah
waa gartay marka ilaa iyo hadda baaritaanka kooban ee hadda la sameeyey ama inta tuhumada hadda la helayo yaa farta lagu godaya oo loo malaynaya inay dishay wallaahi abaayo ma hubna laakiin kolley un soomaaliya dhakhaatiir badan waa la dilaa dad badan wadanka u shaqeynayo waa la dilaa dadkan oo xagjirka ahna badanaa way sheegtaan laakiin waa xaqdarro qof ma arkin oo oo dhalinyaro ah oo dhaktar ah in saasoo kale loo dilo wixii dilaba dad soomaaliyaa dileen in dhaqan aan ka dhigana ma ahan ino liibaan in dalkiisa soomaaliya waxaa waaya sharci ahaan aan u aragnaa inay tahay wax oo xadgudub ah in uma bini-aadamka soomaaliyeed saas loo baabi'i maayo ilaah keeno layska dilo qof dhaktaro ummadiis badbaadinayo oo gurigiis kasoo kacay ayo oo una usocdo inuu badbaadiyo qof kale oo soomaali ah in layska dilo ma ahan maa ilaah keeno waa inaan shaksi ahaan wadan ahaan waa inaan waxaan aan ka wada hadalnaa waay waan dhahnaa waxaan xaq maahan wixii hadda ka dambeeya intaad adigu cod yeelana waaye inta aad adiga kala socotay ismahan doctor liibaan allahu naxariiste marna ma qaba isaga tuhun ah in loo dhibaateyn karo cisbitalka ku dhex yaala madaxtooyada ee uu ka shaqeynayay maya su-aashaas waa su-aal fiican tuhunkaas isaga ma qabin qof wuxuu ahaa oo aaminsan inuu dadkiisa u dhex degan yahay dadkiisa u la joogo xaafada wuxuu degan oo xaafadaha xamar oo kamid ah wax oo extra ah oo maxay tira maanta oo nabadgelyadiisa mausan sameynin security dheeraada mausan lahayn nin shacab ahoo soomaali uu ahaa oo gurigiisa ka hoydo oo gurigiisana kasoo baxo oo baabuurkiisa caadigaa soo qaato oo wadadiisa shaqada kusoo dhaco oo shaqadiisa iska caadu ahaa